bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka darsa nabinaysana maanta waxaa ugu waaweyn
tirinta codadka doorashooyinka golayaasha deegaanada maamulka puntland oo weli socota iyo guddiga doorashooyinka oo faahfaahinka bixiyey faafano dheeraada oo kasoo baxaya al-shabaab oo weerar qarxiyo ku bilowda ku qaaday saldhig ciidanka adlis ay ku leeyihiin degmada bulamarar ee shabeellaha hoose
taliska ciidanka midowda afrika ee admis oo ka hadlay weerarka saakay al-shabaab ku qaadeen saldhigooda degmada buulamareer
midowda yurub oo ansixiyey lacag malaayiin doolar ah oo loogu taageerayo miisaaniyadda dowladda federaalk soomaaliya
madaxweyne siciid dani oo sheegay in shacabka puntland ay muujiyeen inay baahi u qabeen inay madaxdooda ku doortaan doorasho qof iyo codah
dowladaha soomaaliya iyo jabuutina waxay kala saxiixdeen heshiis lagu dhisayo waddo isku xiraysa labada dal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqod wanaagsan jimco wanaagsan waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo lixda bisha shanaad sanada labada kun iyo labaatan iyo saddexda waxaad u diyaargadoobdaan qodobadii aada maqasheen oo fidsan aynu ku bilowne waxaa weli socotaa tirinta codadka doorashada ka dhacday deegaanada puntland guddiga doorashooyinka ee puntland ayaa waxaay weli wadaan tirinta codadka doorashadii ka dhacday halkaas maalintii shalahayd tirinta codadka doorashooyinka qof iyo codka ee deeshaley ka dhacday qeybo kamid ah puntland ayaa weli socota gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq axmed saayid ayaa shaaciyey in loo gudbay tirinta codadka isagoo hoos ka xariiqay in ay si nadoona doorashada ay kusoo dhamaatay ay haatana weli wadaan tirintii codadka doorashada codbixiyaasha ayaa waxa ay codeynta doorashada u dareereen maalintii shalay oo khamiis aheyd iyadoona gelinkii dambe shah lasoo gabagabeeyey doorashada golayaasha deegaanka ayaa ka dhacday soddon degmo oo kamid ah maawanka puntland gudoomiyaha guddiga doorashada puntland ayaa sidoo kale wuxuu intaa ku daray in natiijo hordhaca ay haatan ay soo baxayso balse ay soo dhamaystiri doonaan natiijada isaguo faahfaahinaya waxau yidhi
warbaahinta kala duwan ee halkan joogta iyo dhammaan dadweynaha kala duwan ee reer puntland maanta waxay ahayd maalin weyn oo taariikhiya oo bulshada reer puntland soo martay taasoo ahayd maalintii doorashada qabashada doorashada golayaasha deegaanka ee shan iyo labaatanka mey saaka lixdii subaxnimo waxaa saddex boqol iyo sagaashan iyo siddeed goobood oo ku kala yaal soddon degmo iyo toddoba gobol oo dhammaan
codkaas guddiga doorashada puntland ayuu ahaa dhinaca kalena madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa isna waxa uu sheegay in shacabka deegaanada puntland ugu mahad celinayo doorashada codadkooda sida wanaagsan ay u dhiibteen sidoo kale waxaa u mahad celiyey isimaday nabadoonada puntland waxa uu madaxweyne saciid cabdulaahi deni oo sii hadlayay uu tilmaamay in ay muhiim tahay in shacabka ay codkooda ku doortaan madaxdooda wuxuuna sidoo kale madaxweynaha puntland uu sheegay in madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dalgoobay loogu baahan yahay in sidaan oo kale ay kaga qabtaan deegaanadooda doorasho qofyocodda
in puntland ay caddaysay muddadaa dheer kadib in dadka soomaaliyeed ay awood u leeyihiin inay madaxdooda doortaan si nabadgelyo ah oo deggan arrintaasi waxay dhiirigelin u noqonaysaa inta kale soomaaliya oo muddo dheer u oomanayd inay nidaamka dimuqraasiyeshanka cagta saarto arrintan maanta bilaabatay waxaan rajaynayaa inay arrin sii soo coqoto noqoto madaxda dalka uu leeyahay oo dhanna sidaa lagu dooran doono waana arrin runtii bogaadin mudan muujiyeenna dadku inay baahi u qabaan inay madaxdooda iyaga doortaan si ay berri ka maalin ula xisaabtamaan tallaabadaas ayaan bogaadinaynaa haddaan nahay mas-uuliyiinta dowladda puntland waxaan uga mahad celinayaa ururadii siyaasadeed ee ka qayb qaatay sida hagar la-aanta ah oo wakhtiga iyo maalka geliyey muddo dheer iyo meelo fogfog u tegey ka doontay codadkooda dadka iyo dhammaan dadkii xubnihii ay soo sharaxeen ee u soo sharaxeen soddonka degmo golayaasha deegaanka waxaan u rajaynayaa guul dhammaantood waxaan rajaynayaa inay noqoto doorasho lagu wada qanacsan yahay horseed u noqoto mustaqbalka puntland iyo geyiga soomaalida intaba arrintaas waa arrin mudan in la bogaadiyo waa arrin mudan inaan
kaas waxa waa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo uu mahad celinayay shacabkii codkooda ka dhiibtay doorashadii qofka ee codkeeda shalay ka dhacday deegaanada puntland shacabka waxay ku dooranayeen golayaasha deegaanada maamulka puntland iyadoo doorashada ka qabsoontay soddon degmo
faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya al-shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigga ciidamada admis ay ku leeyihiin degmada buulamareer sidoo kale taliska ciidanka midooda afrika ee admis ayaa ka hadlay waryaheena cabdiqaadir indhoy ayaa ka waramaya
dagaalamayaasha shabaab ayaa waa berigii hore ee saaka oo jimco ah weerar ku bilowday qaraxyo waxay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada midowda afrika ee admis ay ku leeyihiin magaalada buuramareer ee gobolka shabeellada hoose ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weerarkan kadib ayaa waxaa bilowday dagaal xoogan u dhexeeya ciidamada admis gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugnaa saldhigga ay dagaalamayaasha al-shabaab weerarku ku qaadeen waxaana dagaalka halkaasi ka dhacay uu socday laba saacadood oo xiriir ah waxaana la maqlayay hubka noocyadiisa kala duwan oo iswadaarsanayeen dhinacyada halkaasi ku diriray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka buulamareer ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o eda in dagaalamayaasha al-shabaab ay galeen saldhigga ciidamada uganda ee magaalada islamarkaasina markii hore ay kusoo weerareen qarxyo laba ah iyada oo dagaalamayaasha al-shabaab lagu arkayay magaalada dhexdeeda wararka ayaa waxay sidoo kale intaasi ay ku darayaan in diyaarado jooga hoose ku socdo ay dul hibaabayeen saldhigga ciidamada admis ee buulamareer ilaa haatanna lama oga inta uu leegahay khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarka waa berigii hore ee saakay dagaalamayaasha shabaab ay ku qaadeen magaaladaasi al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen inay la wareegeen saldhig ay leeyihiin ciidamada admis gaar ahaan kuwa uganda ayna cagta mariyeen ciidamada halkaasi ku sugnaa sida ay hadalka u dhigeen balse ma jirto ilo ka madax bannaan iyaga oo xaqiijin karta sheegashadooda dhinaca kale howlgalka nabad ilaalinta kumeelgaarka ah ee admis ayaa war waxa uu ka soo saaray dagaalkii saakay dagaalamayaasha shabaabku ay ku qaadeen saldhigooda bulamareer howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya ayaa ka hadlay weerarkan kooxda shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay leeyihiin islamarkaasina ay ku lahayeen gobolka shabeellada hoose saldhiggaasi oo ku yaalo degmada buulamareer ayaa waxaa markaasi fadhi u ahaa ciidamada uganda ee qeybta ka ah howlgalka admis admis waxay xaqiijiyeen weerarka iyagoo sidoo kaleetana intaasi ku daray in haatan ay ku jiraan qiimeynta xaaladda amni waxay sheegeen in dhowaan ay faafin doonaan xogaha dheeraadka ah ee la xiriira weerarka haddaba weerarkan ayaa dagaalamayaasha shabaab ay ku qaadeen saldhigga oo ay lahaayeen ciidamada uganda ee qeybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta ee admis isku sawdadub dagaalamayaasha shabaab ayaa hadiyo gooraalo weerar ku qaada saldhigyada ciidamada dowladda iyo ciidamada taageera sida ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ee admis xiliyadii hiirtii dhacdooyinkaasi oo noqday kuwa soo noqnoqda
mahadsaned cabdiqaadir markan waxaa haddii aynu eegno dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu deeqay lacag malaayiin dollar ah oo uu midowda yurub ansixiyey in lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda federaalk soomaaliya midowda yurub ayaa waxa uu ansixiyey lacag dhan labaatan dhibic shan milyan oo yuro oo lagu taageerayo miisaaniyadda la siinayo dowladda federaalk soomaaliya taageerida ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale midowda yurub ay bilaabeen qorshe howlgal wadajir ah waa qorshe howlgaleed oo wadajir ah oo ay wada shaqeynayaan islamarkaana ay dhinacyada dowladda federaalk iyo midowda africa ay ku wada shaqeyn doonaan midowda yurub andaraadi ay ku wada shaqeyn doonaan kaas oo qeexaya mudnaanta labaad ee labada sane soo socota bixinta lacagtan midowda yurub ayaa waxa uu ku taageeraya dowladda federaalk si ay u fadhiso qorshaheeda horumarinta iyo xasilinta qaran ay kusii socon doonto wadadii ay kusii socon lahayd geedi socodka wadamada faqiirka ah ee deymaha badan lagu leeyahay safiirka midowda yurub ee soomaaliya marwo tina in tarman ayaa tiri soomaaliya waxay dhowaan gaari doontaa guul taariikhi ah taas oo keeni doonta fursado cusub laakiin sidoo kale caqabado ayaa jira kordhinta abaabulka kheyraadka gudaha iyo sidoo kale wanaajinta maamulka maaliyadda ayaa gebi ahaanba muhiim u ah horumarinta ajandaha dib u habeenta dhaqaalaha iyo sii wadida dhismaha dowladnimada soomaaliya ee tiri midooda yurub ayaa waxa uu sheegay in uu rajeynayo inuu sii wado taageerada iyo wada shaqeynta dhowrlaleeyahay soomaaliya si loo xaqiijiyo in adeegyada badan ee wanaagsan la gaarsiiyo muwaadiniinta soomaaliyeed wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa soo dhaweeyey taageerada cusub ee midooda yurub isagoona ku tilmaamay arrinna taas muhiim u ah dowladda soomaaliya
waxaa magaalada sharma sheekh ee dalka masar waxaa magaalada sharma sheekh ee dalka masar ku qabsoomay shirka waa toddobiyo tobnaad ee wasiirada maaliyadda dalalka geeska afrika shirkan oo looga hadlayay qodobo dhowr ah oo xambaarsanaa horumarinta dalalka geeska afrika ayaa markan waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray isku xirka dalalka soomaaliya jabuuti itoobiya iyo kenya oo loo sameynayo wadooyin waaweyn oo isku xira si loo horumariyo ganacsiga dalalka geeska mashruuca isku xirka dalalka geeska afrika wejigiisa koowaad waxaa nasiib u helay in lagu bilaabo soomaaliya iyo jabuuti iyadoona fulinta mashruucan uu mas-uul ka yahay bangiga horumarinta afrika waxaa si wadajir ah u saxiixay mashruuca dhismaha wadada isku xira doonta waa wadada isku xiri doonta jabuuti iyo soomaaliya wasiirada maaliyadda labada dal dictor cilmi maxamuud nuur iyo ilyaas muuse dawaare dhismaha wadadan ayaa wax dhismaha wadadan ayaa wax badan ka tari doonta isku xirka bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka geeska afrika
durdhigeystanaad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsane muqdisho waa naganta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel